asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna maanta oo haddii eeba idmahayo aynu waxyaabo badan kaga hadalno marka aan wax tilmaamayno guud ahaan haddaan taariikhdii soomaalida hore iyo waxyaalihi ay dhihi jireen aan ka sheekayno waxaa weeye soomaalidii hore cadowyo fara badan ayaa soo maray cadowyadii hore soo maray ee farada badnaa waxaa ka mid ahaa cadowyadii ajnebiga ahaa ee ku soo duulay ee soomaalida xoolodhaqatada ah ceelasha u fadhiistay iyo dhibaateeyey ee wixii gibirhka la dhihi jiray iyo muxuu ahaa wixii la dhihi jiray ee lacagaha canshuurta ku soo rogay ee ceelasha u fadhiistay sida kii ingiriiska iyo kii talyaaniga iyo kii xabashida iyo kuwii la midka ahaa ee inkaartii ba'a ahaa ee soomaalida dhibaatooyinka badan u geystay waxay samayn jireen marka soomaalidu dhowr qaab ayay ahayd qaar waa iska celin jireen oo waxay ahaayeen dad la dirira oo ay ciloobeen oo kala dhinteen iyo dad yow ogol oo iska ogol oo maaragtay waxay dhahaan bixiyaba bixiya labadaa qaabba soomaalidu waa ay lahayd kuwa marka la dirira haddee nin aad dirirteen waad dirirteenba isuu kuu soo gaadho ayaa adag laakiin kuwa aan la diririn ayaa waxay ku qabeen cabsi joogta ah iyo hagardaamo joogta ah iyo inay bureeyaan oo dadka intay ushooda ka qaadaan ay la dhacaan ayaa dabeecad u ahaan jirtay ushii uu xoolaha ku kuwatay ayaa laga qaadaya oo laga yaaba inay huur jarjaran tahay kolkaasaa isagii lala dhacaya nabarro badan ayaa soomaalida soo gaari jiray waatii ay ka mid ahayd hees heesaha geela ka mid ahoo showqolo nin lagu agdilay hameen lagu aqaraacay cadaadkiisi maqlaysay ay qaadeen ay dhaheen aadan mayliya abeed nin ogaa aayar ma hargalo shu aadan mayluhu ninkii la qaraacay buu ahaa abeeduna waxay ahayd waridaayadii iyo maarata baryootan uu ku jiray markaase dhaheen aadan mayliya abeed nin ogaa aayar ma hargalo sababtoo adee xilligii isaga la qaraaco kale unba adna lagu qaraaci oo lagu tumi ayay ka wadaan tanna waxayna tusaysaa soomaalidu markii mid saasoo kale nabarrada noocaasoo kale lagu dhufto gaaladu ay disho waxay dhihi jireen sidanay ku ducaysan jireen ilaahayow nabarka cadaawe nabar xaqdarro nooga dhig ilaahayow nabarka cadaawaha nabar xaqdarro nooga dhig ayay dhihi jireen waa xubinteenna murtida maanta waxaana ku soo qaadanaynaa erayadan oo ah ilaahayow nabarka cadaawaha nabar xaqdarro nooga dhig taasoo ku tusinaysa in cadowga nabarrada uu u geysto ay soomaalidu sidan uga ducaysan jireen oo ay dhihi jireen ilaahu xaqdarru nagu uleeye ama xaqdarru dhibaato nagu geysto ama xaqdarru wax nagu yeelaa ilaahu nabarkiisa nabar xaqdarro nooga dhig ilaahu nabar aan tii beyna gelinin ilaahu nabar aanaa la socon waayin ilaahu nabar aan waxba na yeelin nabarkii bay marka soo koobahayaano iyagoo erayadii soo koobay ayay sidan dhihi jireen waxay dhahayaan ilaahayow nabarka cadaawaha nabar xaqdarro nooga dhig sababtoo ah xaq kumuusa dilin isaga laftiisii ayaa xaqdarro ku garaacay oo dhibaato ugu geystay xaqdarro oo intuu ushoodii ka qaaday xaqdarro ku dilay oo waxoodii ku dilaya oo dhulkoodii ku dilaya oo gardarro ugu yimid oo gardarro ku dhibaateeyey maadaama marka taasu ay dhacday waxay dhihi jireen ilaahayow nabarka cadaawaha nabar xaqdarro nooga dhig walow ay ka fiicnaan lahayd inay inta nabar qaataan de tabaruna inay u diiday ayaa macquulaho dad iska xoolo dhaqato oo maxaysataa oon waxba haynin oo tabar daran oon hoggaan lahayn oon cid abaabusho lahayn oo cadow iska qabsaday oo dhibaatooyin badan ku habsadeen ayay iska ahaayeen taasaa marka waxay keenaysay inay allahooda unbaryaan oo dhahaan eebow nabarka cadaawaha nabar xaqdarro nooga dhig waana mid ilaa iyo maanta aan leenaho nabarka cadaawuhu dee waa jiraayo dhinacyo badan buu ka imaanayo si walba u dhacayaa ilaaha soomaalida nabarrada cadaawaha nabar xaqdarro uga dhig baan leenaho weli waan ugu ducaynaynaa maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka iib waxaa la yeedhi rag waa isbartaa wuuna kala baydhaa rag waa isbartaa wuuna kala baydhaa